barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axad ah afar iyo labaatanka bisha noofembar sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacaddeenna ku dhagaysan doontaan waxaa ka mida golaha guurtida ee somalilan oo laba sano ugu kordhiyey muddo xileedka golaha wakiilada warbixin ayaan idinkaga haynaa waxaad kalood maqli doontaan barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aan kusoo qaadan doono dhiirigelinta dumarka ee dhinaca ganacsiga mashruucan iyo qorshahan banooni wuxuu ahaa in aanu haween laba qaybood ka kooban qolo ganacsi iska lahayd laakiin ganacsigooda uu kooban yahay uu yar yahay iyo qolaan ganacsiba lahayn labadaa kooxood aan isku darno dabeetana aan u samayno wax weeyaan ganacsi aan is leenahay waa bili wanaagsan kaalmihii heesaha ayaanan ka marnayn barnaamijka
watiyow dhurkaagiyo wakhtiyow dhurkaagiyo adduunyada dhiskeediyo adduunyada dhiskeediyo dhaxalkay adduugiyo dhubadiyo
heestaasi dabacsan iyo weliba ciyaarihii qeybaha dambe ee barnaamijkeena ayaad ku maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa laba nin oo lagu helay inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab ku xakuntay maanta xabsi daayin maxamuud cabdiraxmaan iyo cali dhubbad nuure siyaad ayaa maxkamad ka dhacday magaalada dhuusmareeb ay ku xakuntay xabsi daa'im maxamuud cabdi cabdiraxmaan ayaa la qabtay xilli uu xirnaa jaakad ay ku xiran yihiin waxyaabaha qarxe isaga oo doonayay inuu isku qarxiyo isu imaatin ay lahaayeen ururka ahlusunna waljamaaca magaalada guriceel bishii may ee sanadkan cali dhubbad nuure siyaad ayaa isagana lagu helay in uu soo indhindheeyey goobta weerarka uu ka dhacay islamarkaana qofka weerarka fulinayay uu geeyey goobta
waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ugu baaqday shirkadaha facebook instagram iyo twitter inay xanibaan akoonada hogaamiyaasha iiraan ay ku leeyihiin shirkadaha ilaa inta ay xukuumadda dalkaasi dib u ogolaanayso isticmaalka internetka ee laga jaray magaalooyin badan oo dalkaasi ah dowladda iiraan ayaa xanibaad ku soo rogtay inta badan adeegii internetka ee dalkaasi toddobaad ka hor markii dibadbaxyo rabshado wataahi ay bilowdeen waxa ay jareen internetkii iyadoo xubnaha dowladduna ay sii wataan isticmaalkooda warbaahinta bulshada ayuu bogga twitterka rasmiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ku qoray brian hoog oo ah wakiilka maraykanka iiraan banaanbaxyo ayaa ka bilowday iiraan bisha nofembar shan iyo tobankeedii kadib markii ay xukuumadda dalkaasi go'aamisay in la koriyo sicirka shidaalka dowladda ayaa maalin kadib xayirtay adeegyada internetka si ay u yarayso muuqaalada banaanbaxayaashu ay aadka ugu wadaagayeen warbaahinta bulshada shan qof ayaa ku geeriyooday banaanbaxyada sida ay sheegtay xukuumadda iiraan hase aatee hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa tirada dhimashada ku sheegtay in ka badan boqol qof
ugu yaraan sagaal iyo toban qof oo isugu jira rakaab iyo shaqaalihii diyaaradda ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib markii ay diyaarad nuuca yar ah ay ku dhacday xaafado la degan yahay oo ku yaala magaalada goma ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo goobjoogayaal ayaa sheegay in diyaaradda ay ku dul burburtay guryo ku yaala xaafadda imbendo ee magaalada goma halkaasoo laga cabsi qabo inuu ka dhasho khasaare nafeed diyaaraddan oo nooceedu uu ahaa dornier laba laba sideed ayaa kusii jeeday magaalada beni oo oo saddex boqol iyo konton kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada goma waxaana ay dhacday in yar kadib markii ay ka kacday garoonka goma dadka dhintay ayaa isugu jira toddoba iyo toban qof oo rakaab ahaa iyo laba ka mid ahaa shaqaalihii diyaaradda
fadhi uu maanta magaalada hargeysa ku yeeshay golaha guurtiga ee somalilan ayuu wakhtiga muddo laba sano ah ugu kordhiyey golaha wakiilada ee somalilan muddaxileedka labada sano ah ayaa bilaabmaysa bisha janaayo ee sanadka labada kun iyo labaatanka iyadoo dhammaan doonta marka la gaaro bisha koowaad ee sanadka labada kun labaiyo labaatanka warbixintan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
fadhiga golaha guurtida somalilan ee maanta uu gudoominaya gudoomiyaha golaha guurtida saleebaan maxamuud aadan ayaa waxaa fadhiya koob iyo toddobaatan xildhibaan ka hor intii aan codka gacantaagga loo qaadin muddo kordhinta golaha wakiilada somalilan ayaa waxaa guddoomiye ku-xigeenka aqalka guurtida somalilan siciid timaweyne uu halkaasi ka akhriyay warbixin guddidii hore loogu saaray inay xog soo ururiyaan ay golaha u soo gudisay taasi oo ka koobnayd dhowr qodob waxaa ka mid ahaa in kulamadii xisbiyada lala soo yeelanayey aanay dhicin in lala kulmo labada xisbi mucaarida waddani iyo wicid waxaa kale oo xogta golaha guurtida ay u soo gudbiyeen guddidii hore loogu saaray xog ururintu ka mid ahaa soo jeedinta muddo afar iyo labaatan bilood ah in muddaxileedka cusub ee golaha wakiilada loo kordhiyo intaasi markii ay dhammaatay ayaa guddoomiyaha golaha guurtida somalilan saleebaan maxamuud aadan uco gacantaaga u qaaday inta ogol toddobaatan xildhibaan ayaa ogolaaday ciddiiday ma jirin cid ka ma jirin guddoomiyaha golahuna muu codayneen intaa kadib ayaan guddoomiye saleebaan maxamuud aadan waxaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay muddo kordhinta afar iyo labaatanka bilood ah iyo waxa lagu saleeyey jawiga golaha iyo ka qarankuba waa wanaagsan waxa dhibaatoo taagtaagan haddana iima muuqato haddaad i weydiisay muddadaannu kordhinay waa laba sannadood laba sannadood weeye waxaana u sababaa dad badanoo malaa u arki kara inay dheer tahay waa jiraan waxaa u sababa hawsha taalbaa inta le ama shuruuc ha ahaato ama nabadgelyadoo la sugo oo wejigii doorasha ku dhici lahayd ha ahaatee hawl culus baa ka horeysa doorashada qabashadeeda ama waxaan isleeyahay waa muddo lagu qaban karaa lagaga bogan karaa labada sannadood dee ilaahay hayrabto
guddoomiyaha golaha guurtida somalilan ayaa waxa kale oo aan weydiiyey in codka saaka ka dhacay aqalka guurtida somalilan ee muddo laba sannadooda loogu kordhiyey xilka golaha wakiilada ee somalilan ay taasi ka dhigan tahay in hannaankii dimuqraadiyadeed ee somalilan lasoo afjaray waxa uu ku jawaabay guddoomiye saleebaan muddo yaroo la kordhiyey dimuqraadiyad ma mamnuucdo mana baajiso dimuqraadiyaddii waa inoo taaganta laakiin waxaan leeyahay ha noqoto muddada la kordhinayo muddo aynu howlaha yaal kaga bogan karo waa laga yaabaa oo halkaana waan ka idhi inay la dheeraato dadka qaarkii laakiin waxaan leedahay madaxweynaha iyo hay-adihii safulinayd siday intaa ku sugayaan yaa waa muddo dheer muddadii dheerna dheeraydna intaana lagamana kordhin karayn laakiin wixii ka yarna hawshii kuga qabso kororsiimadani waa tii lixaad ee loo sameeya aqalka wakiilada ee somalilan shan iyo tobankii sannadood ee ay fadhiyeenna waxaa haatan loogu daray laba sannadood taasi oo cimrigooda ka dhigaysa muddo toddobi iyo toban sannadooda khadar maxamed cakule v o e hargeysa mahadsaned khadar halkaad dhegeystayaal kala socoteen warbixintaasna waa v o a haatan kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boorama noogu soo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal-abuurka oo toddobaad walba maalinta axadda ah aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada boorama ee gobolka udal barnaamijka hibada iyo hal-abuurka ee toddobaadkan ayaan ku soo qaadan doonaa koruqaadista ganacsiga haweenka barnaamijkaasi oo hay-adda camuud foundation u abuurtay qaar ka mid a haweenka ku nool magaalada boorama waxaana barnaamijka inoogu marti ah axmed cabdi ismaaciil oo ah mas-uulka u sarreeyay camuud foundation ee somalilan iyo qaar ka mid a haweenka loo sameeyey kor u qaadista ganacsiga ugu horreynna waxaan wax ka weydiiyey axmed cabdi ismaaciil inuu inoo faahfaahiyo hal abuurka ganacsi ay hay-adda camuud foundation u samaysay qaar ka mid a haweenka ku nool magaalada boorama haashim aad baa mahadsan tahay adiga iyo idaacadda v o a waan soo dhaweynayaa warbanaamijka wuxuu ku saabsan yahay inaan korqaadis aan ku sameyno ganacsiga dumarku leeyahay ama haweenku ay maamulaan waxaan ognahay intaas soomaali ay ba-sanaydba dadka soomaalida waxaa gacanta kusoo hayay ama dhaqaalooda ha noqoto ama samata bixinta qoysaska ha noqote waxawey haweenka weeyaan marka magaalada boorama iyo magaalooyin kaleba way jiraan dumar haween oo shaqeeya iyo qaarkood aan shaqeyn laakiin jeclaan lahaa inay shaqeeyaan marka een, mashruucan iyo qorshahan bilownay wuxuu ahaa in aan haween laba qaybood ka kooban qolo ganacsi sii lahayd laakiin ganacsigooda uu kooban yahay uu yar yahay iyo qolaan ganacsiba lahayn labada eh, kooxood aan isku darno dabeetana aan u sameyno wax weeyaan ganacsi aan isleenahay waa bilow wanaagsan weliba ganacsigaasi kagama tegayno inaan bilowno inaanu daba soconno kolba horumar usii sameyno oon doonaynay markaan hadda waxbaan siinay dabeetana eh, bil kasta ama laba bilood mar baan soo ziyaaranaa siyaasi maaha dee dabagal aan doonayno inaan ku dabagalno se waxay leeyihiin laakiin inaan xog ka helno iyo war ka helno iyo talana aanu siino sidoo kalena waxa weeye lix bilood markay gaadhaan een, haweenkaasi haddii intooda guulaysatay lixda bilood gaadha inaan haddana halkaa aan kab kale u sameyno oon dhaqaalana siino sidoo kalena aanu tababar siino oonu barno xirfadaha dumarku aadka u yaqaanaan ee ay ka midka yihiin ee dawaarka annagoo markaa dawaarkana barayna oo qabana macalimiin sidoo kalena waxa weye makaanadihiin haddana aanay u iibinayna ujeeddo markaa waxay tahay kobcinta dhaqaalaha qoysaska wixii karaanka hay dumarkaasi kolba u noqdo een, abrojkaas iyo eh, noocaas ayaan rabna markaa inaan u wadno ilaa iyo hadda haweenka aad hawshan ku bilowdeen mashruucan aad shaqa abuurka ugu sameynaysaan iyo ganacsiga tiradoodu intay leegta Een, waa horta imika way kooban tahay waana pilot borojago waa tijaabo annaguna isku xilqaanay waa toban weeye shan markaa hore waxu sii lahaa laakiin koobnaa iyo shan imika bilaabaya markaa laftigeeda dee daraaso iyo stadiba naga soo baxaya odhanaya hadhow tooliye ma ganacsiga sii jiray baa wanaagsan in la kabo mise ganacsiga aan jiri jirin qofku uu ku hamoonayo in laga kabo ayaa wanaagsan markaa labadan tiimba kasoo dhex bixi doontaa laakiin waa tobankaa shanta iyo shanta ka kooban waa toban weeye
ujeeddada markaa aad u samayseen in aad haweenkan ka gacan qabataan dhinaca dhaqaalaha maxay tahay hay-addiin xamud foundation waa horta ujeedadu eh, wataan xag hore kushe waxa weeye dee dhaqaalaheena intaba waxaa gacanta ku haya weliba dhaqaalaha small businesskeenna haweenba gacanta ku haya haweenkeena way dadaalayaan fursado badan inta badan uma helaan siyaasadda uma helaan mansabyada sare uma helaan meelo aada loo socosoonayo laakiin ganacsiga hoose oo dhan waxaa iyaga gacanta ku haya saasay haddana yihiin way la ildaran yihiin way silcayaan aqoon ma laha dakli fiican ma helaan eh, investment badanka lama siiyo xataa kuwa aadaa loo qorto dee raggun baa wax qoran yaqaano qoraal baa lagu xidhay gabadha aan ka fadhida bannaan ka fadhida oo ku hamoonaysa inay inay kobciso laguna barbuusa soo qor xisaabaadkeen kitaabka waxaas wada dhankeen markaan waxaan doonaynay inaan aan ka gacan qabanno in businesskoodaas markaa uu kobco annagana ay noo noqoto daris wanaagsan oo ah hadhow toliya haddaanu sii wadi karno inaan markaa tirada kulba sii biirin karno meelo badanna aanu markaa gaari karno sideed ku soo xulateen haweenkan aad u abuurteen ganacsiga Ee, walaalta waxaan ku xulanay annagu si toosan suuqa u tagnay meheradaha dumarku haystaan baanu indhaindhaynay waanu wareysanay dabeetana kuwa waxa businesskoodu aadkana u kooban yahay hamadooduna ay sareyseed garanaysa qofkanuun inay hayso dhaqaaluun ka liito ayaanu soo xulanay qaar waa kuwa qaarna waxa weeye dumar marka horeba ka diiwaan gashana xaafadaha magaalada oo waxa weeyaan haween een, qoysas danyar oo aada u danyar oo la la gacan qabta ahaa marka horeba Een, ayaanu dib u wareysanay ilaa sodomeeye dhowr ka mid ah ayaa markaa waxay iyagu jeclaan markaa inay ganacsi samaystaan dabeetana markaa fikirkoodii iyo aragtidooda markaan eegnay inaad yihiin dad ganacsi abuuri karaya ayaa markaa waxaan hantidan aanu ku aaminay oo aanu siinay haddii tijaabadaasi lagu guulaysto maxaa idin qorshaysan idinka Een, horta waxaan qorsan alxamdulilah een, in aan tijaabada anaguna sii wadno tijaabada ka baxno oon u gudubno inaan haween badan aan markaa aanu gacan qaban karno sidoo kalena inay dee darsi wanaagsan kasoo baxo oo annaka maaha inay cido kale wax qaban karta laftigeedu anagu soo xiranto dumarka ay wax la- ay la qaban karaan labada qorshe meesha wuu noogu jiraa marka insha allah guul baanu rajaynaynaa dee iyay qoysaskaan doonaynay inay dhaqaaluhu kobco inaan aragno dee iyagoo kobcayo dee ubadkoodii iskuullada ay ka dhiganayaanoo dee dumarkii ma waxa weye ka muuqiyo magac iyo hantiba ee wanaagsan intii hore halkan ujeedna halkaa weeyaan maxaad is leedahay bulshada uu ka bedeli doonaa mashruuca noocan ah ee hal abuurka ganacsi aad ugu samaynaysaan haweenka Een, walaa xasan bulshada wuxuu ka taageeri doona waxa weeye een, horta in la aqoonsado kaalinta dumarka ay leeyihiin horta waa la aqoonsan yahay waxoogaa laakiin intaas ay kor usoo kacdo ee taas waxbay ka bedeli doontaa waxay ka bedeli doontaa waxa weeye in habkan hore ee dadka wax loo siiyo maanta haddii hay-adaha iyo shirkaduhu markay wax- wax bixinayaan inta badan qof wax haysta unba wax sii doonta oo wax raadsada taana waxay ka bedeli doontaa waxa weeye dadkaa hoose ee dhulka yaala ee u baahan ayaa waxay noqon doonaan dad markaa ishu ay qabato oo lagu soo hirto oo abrojkaanu samaynayo qaarkood markaa ka wanaagsanba inaa loola yimaado markaa dantu ay halkii hoose kasoo kacdo oo laga soo durko waxa weeye ganacsatada wax haysatay barbosal iyo wax qoran karta ee hay-ada daba carari karta in laga soo durko oo loo soo daadago waxa weeyaan halka hoose ee qoysasku ay yaalaan Een, waxaad tilmaantoo kale waxyaabaha aad u qaban doontaan inay ka mid yihiin inaad bartaan xirfadaha uu ka mid yahay dawaarku ma tobankan haween ee aad tijaabada ku bilowdeen unbaad bari doontaan xirfadaha horta imika tobankaasan bara way ku naxsannahay waqti iyo investmentba geliya eega waana kuu sheegayo dee annaka waxay noo tahay study bay noo tahay ama barasho lafta ayaa baranayna dabeetana waxa weyn ku dhiirinayna iyagana wax ku walba u noqonaysaayo dee wixii kab investment u maahayn iyo dee qofkii in kab la siiye inuu xirfad bartaana way kasii wanaagsan tahay marka waan wadayna laakiin horta tobankaasan ku bilaabayna tobanka markaa ama wayna dhiirigelin doonaa hadhow tooliya waxba kasoo bixi ama waxaa laga yaabaa dee inaan dib istaagno wax iyagii iyo saan waxu filayna inay isdhaafaan baa suurtagala lacagta aad siiseen haweenkan ee ay ku bilaabeen ganacsiga intay leeg tahay qofkiiba waxaan siinay dumarkan hanti dhan sideed boqoloo doolar oo dhar ah dharkaas weliba dharkan wadanka lagu isticmaala ama funaanad ha noqoto ama saraawiil ha noqoto ama kaba ha noqoto marka agriga waxaan siinay koob iyo toban ilaa shan iyo toban kaltoon oo dhar iyo kaba iskugu jira ayaanu siinay waxaan kaloo siinay lacag yar kusii bilaabaanoo hataana marka hore meel fadhiistaani lahayn xataa meelay ku karaysan karto waxaanu siinay bicida dhulka la dhiganayay alaabtan lagu durgooglayay ayaanu siinay intaasa markaas lahayn kusii bilaaba waayo ganacsigiina yaryar ee suuqa yaalla markaas soo qiimeynay ka ugu badan baa qaarkood boqol iyo konton doolar weeye qaarkood boqol doolar islaanta shaah karinaysa banaanka fadhida dee laba falaasood iyo afar koob haysata gebigeedba labaatan doolar ma gaadho maalin dhan soo kacaysaa waxaa laga yaabaa inay huyato caawa iyadoo haysataa laba doolar ama saddex doolar wixii dhan ayaga soo noqotay marka halkii macnaha taagnay marka loo eego waxaan isnaa waxaad siisaan wax weyn oo kabi karaya runtii wayna kasoo bixi doontaa insha allahu markaan dib aan aan ugu noqono ama idinku xataa hadaad soo wareysataan waad arki doontaan isbedelka lacagtaas marka way kooban tahay laakiin marka iyaga loo eego dadkan shaqaysan jiray iyo kuwaan shaqaysan jirin the were from zero to eight hundred ayaanu siinay iyo intaa kale markaa dheeraadka ee bacahaan usoo iibinaya howlahaas qorshahan hadduu hirgalo oo sida ku talagalkiinu yahay uu hirgalo maxaa idiin qorshaysan
ha waxaa laba qorshe ayaa jira mid waa kaa haweenka ganacsiga haysta ee magaranaysan inaan kobciyo oon marka tiradu sii badino oonu meelo badan aanu gaadhno anagu somaliya dhan baan ka shaqaynaa laakiin maadaama beeladku yahay xafiiskan halkan ku yaala bowrame sahaan baan uus bilownay taasi waa mid midda labaadna waxa weeyaan haweenka dhalinyarta ee jaamacadaha kasoo baxay laftigooda waan ku hiran doonaa marka in iyaga laftigooda wax loo abuuri karayo marka pilotkana laakiin insha allah wax badan noo sheegi doona halkay wax ka xun yihiin iyo halka loo socdo iyo wixii kolba loo baahan yahay noo sheegi doona haddaba haweenka ka faa'iidaystay barnaamijkan kor u qaadista ganacsiga ee ay hay-adda camuud foundation u samaysay oo ku nool magaalada boorama ayaan qaarkoodna ka waraysanay sida ganacsigaasi loo abuuray uu u bedelay noloshooda magacaygu waa farduuse ibraahim cabdilaahi waxa weeyaan alaabtiina la siiyey walaalaha camuud fordenshan ugu caawiyeen waan iibiyey anigu alaabtii alaabtii markaan iibiyey maasha allah si fiican baan u iibiyey si fiicanna waa laiga iibsaday wax fiicanna wuu iga soo baxay wixii iga soo baxay maan ku ciyaarin manaan cunin waan haddana ganacsi kale ayaan ku qabtay kabana waan kasoo iibiyey shiidkan alaabtan adarkiisiina waan kasoo iibiyey intaa shiidkaan anigu laha iyo kaba halka yaalla koodhar kaloo iyaguna huudheyro sida huudheyrko kale loo iibsanayna waan kasoo iibiyey maasha allah koodharkiina badh baan ka iibiyey badh baa ii yaala kabihii badh baan ka iibiyey badh baa ii yaala shiidka badh baan ka iibiyey badhna waa ii yaala mada ganacsigayguna saasuu soconaya insha allah waanan ku tala jiraa inaan intaa in ka badan kasii dhigo markaagii hore ma ganacsataad ahaan jirtay oo suuqan imigaba aad fadhido ayaad fadhiisan jirtay ha muddo badan waan ka shaqaynaya suuqa mar xawaash baan iibin jiray marna maxaan ku dhahdaayay xaggan aramteen salarkii wax ka keenkeeni jiray marna imikana anigoo mataqaan wixii oo dhan ba iska daayo ciyaalka iga yaryar waan awoodi kari waa suuqiyo xaafadda inaan ka wada shaqeeyo saa darteed sabaayad baan dubaa sabaayadaha baan uga soo saarayay ciyaalka nolol maalmoodkooga aboodna shaqo fiican muu haynan muddona waaban isku xanaaqsanayno waan kala maqnayn marka maxaan ku dhahdaa imika isla imikana sabaayadii maan joojinin dee waxaan ku xisaabtamayaa inaan waxana wax samaal adag ka dhigo oo maalinka dee sheekadu ay iisii korodho aan dee ka tala baxo maxaan ku dhahay sabaayadda imikana sabaayaddeedii weli waan iska wataa awsheedii waanan iska dubtaa biliga ciyaalka iyo dee wax walba igaga filan tahay taninna dee shaqo ii muhiimo ii taalo on ku talagalay on ku xisaabtamaya inaan meel sari gaadhsiiyo ayay ii tahay
noloshaadii hore iyo ganacsigaagii hore muxuu ka bedelay ganacsigan lagu abuuray wax badan buu ka bedela taasi de waxayd waxaanan raasamaal u haysanin bil matalan xawaashkoo kale markaan iibin jiray subaxdii waxaan soo baxay anoona waxba haysan waan gogli jiray dad baan kasoo ururin jiray kasoo qaadi jiray waan iibin jiray waxbaa iga lumayey oo layga amaahanayay inbaa mataqaanaa iga khasaaraysay inbaa mataqaanaa dayn baa aniga igu soo kordhinaysay maasha allah tani waa wax adiga kuu yaala hadday adiga kuu taalana waanta waxaan ka iibiyo meel yar baan dhiga daasada yar baan u sameeyey daasada yar baan kuri berrita hole markay wax noqotana wax kalaan kusoo rogiyo wax kaloo jadiidaan dee soo dhigi meeshii marka waxaanan cidna iga daba taagnin weyaan waxna aanan laiga daba fadhiyin gabadh kale oo iyaduna ka mida haweenkaa loo bilaabay ganacsiga ee ay hay-adda camuud foundation ka caawisay dhinaca ganacsiga ayaan iyadna wax ka weydiiyey ganacsiga loo abuuray waxa uu ahaa iyo sida ay ugu shaqayso magacay waa hooyaan khadiijo cabdulaahi cali ganacsiga imigana loo bilaa ganacsi aad u fiicaya waanu ku faa'iidnay waxna waan dee wadna waxbarasho way noogu jiraan adi waxna waan ina waxla way yaalaan laakiin ganacsigu sii socdaa waan dee rajaynaynaa wax khayr qabu ilaahay naga siiyo markaa dee wadna waxbarasho way noogu jira waxbarashana waan ka bixinay bishaa dhammaatay maasha allah aad buu fiican yahay
ganacsiga adiga lagu abuuray nooc muu ahaa nuuca markii hore saamuusaan dubi jiraan saamuuslay baan ahaa iminkana saamuuskii waan wadaa waan dubaa dharkana wadaadkaa iibiye oo suuqa la gala miis buu ku dul shubay markaa waan isag soconay waan isaga yaacaynay dee dadka dee maxaan ku dhahay ma xumo qoys ahaan ganacsigaa laydiin abuuray maxaad is leedahay noloshiinni wuu ka bedelaya ama wuu ku soo kordhinaya kulley dee nolosha iminka isbedelka markaan wax kale kusoo rognada inuu inuu waxba isbedel weyn keenaa laga yaabaa wuu fiican yahay hore maad u iibin jirtay dharka iyo agabka iminka hay-adda camuud foundation ay ganacsiga inaydinku abuurto oo ugu tala gasha may dhar mana iibin jirin weli dhar falama lamanu gelin odayga ayaa iibin jiray baliye iyo biyojiid iyo boo iyo dee waxyaabo yaroo dee bagaas shir anna saamiskaasaa moodo dee intaasaan biil kala soo baxayno bariigga ciyaalka waxbarashadooda dee buug haddii loo baado kuwab haddii la doono bil hadday noqoto balcad hadday noqoto saasaan dee iska aan iska wadwadano dee iska u jirna hawla duwi ganacsigiinaa hore ayaad ku jirtay dee nolol maalmeedka ahaa kani muxuu ku kabayaa baad is leedahay dee kolley aad buu u fiican yahay waanu ku faraxsanna aad buu wanaagsan yahay u fiican yahay kuwaas waxay ka mid ahaayeen qaar ka mida haweenka ay hay-adda camuud foundation hal abuurka ganacsi u samaysay ee ka ganacsada suuqa magaalada boorama oo aan ku wareysanaynay barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a sidoo kalena idil oo ka mid ah howlwadeennada ka shaqeeya hay-adda camuud foundation ayaan wax ka weydiiyey tababarada iyo talooyinka ay siiyaan haweenkaasi loo abuuray ganacsiga
magacaygu waa idil maxamed cumar office manager baanu ahay hay-adda camuud foundation markaa tobankaa dumar aan saak soo subrofis gareeyey adna aad qaarkood kala soo kulantay waa kuwii aan caawinay oon dhar iyo agab siinay si ay ugu kabaan bisinesyadooda qaar markaa business bay lahaayeen qaarna may lahayn kuwii markaa iminka aan u tegnay waxay lahaayeen business deedna waxoogii markay iibiyeen wax kale ku soo bedeleen runtiina adiga arkayay say daroonkoogu iyo say ugu faraxsanaayeen iyo ididiilada ka muuqatay inuu busineskoogu hadhow usii kordho insha allah wixii kaluu ilaahay ugu soo dhiibay hay-adana waan uun siin doonaa waana la tababari doonaa si ay u noqdaan kuwo heerkan ay joogaan ka sareeya insha allah aad bayna ugu faraxsan yihiin annaga laftarkaygu aad baynan ugu faraxsanahay inaan caawino waxaana rajeynaa inuu barnaamijkaasi sii socon doono hadduu ilaahay dhaabo xagga talooyinka iyo tusaalooyinka haweenkan maxaad aad u ka caawisaa waxaan kula taliyaa un just inayna ayna isdhiibin oyna nolosha ama businesska waxyaalada carqaladaha kasoo ka hor imaada ay u adkaystaan oy u dhabar adeegaan si ay uga baxaan ilaa iyo hadda say u wadaan baad si leedahay ganacsigooga aada u abuurteen hay-addiina camuud foundation haweenkan
walaahi subrofishankan saaka aan usoo baxnay waa kii ugu horeeyey waxaanad arkaysaa majoritiga dumarkii inay wixii la siiyey wada dhameeyeen qaarkoodna ay ku jiraan balaankii waxay ku soo gashan lahaayeen marka aad bay weli u samaynayaan bargoros aad u degdegay samaynayaanoo way ku ididiilo badan baa ku jirta yacni energy badan bay haystaan ay sidii u qaban lahaayeen waxaan si fiican bay wadaan insha allah waxaan rajeynayaa inay kasii fiicnaan doonto sidan iminka intaas waxaan ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabeynaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay koruqaadista ganacsiga haweenka waxaana barnaamijka idinla socodsiinayay idiinna soo diyaariyey anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal saas iyo nabadgeliyo iyo kulanti wanaagsan oo dambe
waa tahay haashim aad buu u mahadsan yahay haatanna wararkii ciyaaraha waxaa la diyaaraa nuur bukhaari mahadsanid maxamed ingiriiska ayaan ku hormari doonaa oo horyaalka bremier leaga ciyaaro xiisa lihii ay dhaceen xalay kooxda manchester city laba iyo hal ay kaga badisay chelsea ciyaar adag oo ka dhacday garoonka itixaad ee kooxda manchester city kooxaha kale ee kooxda liverpool oo horyaalka horkacaysa oo weli lagama badinin tan iyo intii u bilowda laba iyo hal ayay crystal palace kaga badisay ee dhammaadka ciyaarta goolka guusha firmino ayaa u keenay arsenaal barbardhac laba iyo laba ah ayay la gashay southampton tottenhamna tababaraha cusub hose morino ayaa guul ku bilaabay markii ay saddex iyo labo shalay galab uga badiyeen kooxda westham united ciyaaraha maanta iyo dhici doonana manchester united ayaa la ciyaari doonta kooxda shevil united dhinaca spain kooxaha waaweyn waa wada badiyeen real madrid saddex iyo hal ayay ku garaacday kooxda real sociedad barcelona laba iyo hal ayay ku dhufatay kooxda leganes halka atletico madrid iyo qaranada ay barbardhac gool iyo gool ah keeneen zeria aga talyaaniga saddex ciyaarood ayaa dhacay inter saddex iyo eber ayay xalay dirtay kooxda torino juventusna saddex gool iyo gool ayay kaga badisay atlanta milan iyo napolina barbardhac gool iyo gool ah ayay isku mari waayeen wararkii ciyaaraha dhegaystayaal waa naga intaa nuur bukhaari aad baad u mahadsan tahay haatanna waxaa dhegihiinu soo gaarayaan codkii maxamed sulaybaan tubeec
isdhaafin beeraa dhexdoodiyo dhirtuu ubax macaan dhayaa u roonayn dhalinyaro intaanay dhaayaha roonayn dhalinyaro intaanahay dhaayaa u roonayn dhalinyaro intaanay dhigahayo araggaba ka dheere agtayda
heesta waqti iyo fanaanka maxamed suleymaan tubeec ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaan idinla socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saarista bashiir abiikar cabdulaahi ayaa inoo joogay duhurnimadan tan iyo galabta afarta intaan hawada dibdib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
wakhtiyow la dhaqan dumar lama dhaafi karaye lama dhaafi karaye dhalanteed ka caashaqa mid a toban dharaaro wakhtiyow la dhaqan dumar wakhtiyow la dhaqan dumar lama dhaafi karaye lama dhaafi karaye dhalanteed ka caashaqa mid a toban dharaaro amaanu dhabka ahayn dhalinyaro intaanay ama aanu dhabka ahayn dhalinyaro intaanahay amaanu dhabka ahayn dhalinyaro intaanay dhigahayo araggaba ka dheere agtayda